بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة إذا قدم من سفر baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay idaa qadima min safarin haddii uu safar ka soo galo qofka safar markuu ka soo galo qofka salaadda uu tukanayo xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay ay filmasjidi uu ku tukanayo masaajidka inuu soo maro safar markii uu ka soo galo ee uu tukado salaad markaas salaadda xukunkeeda ayuu caddaynayaa وqاaل كacb بن mالك waxa uu yihi kاna النبiyu slى الlه عlيه alي wsلم nebigu wuxuu ahaa إida qadima min sfrin sfr haddii uu kusoo galo badaأa bاlmasjidi masjidka ayuu ku bilaabanayay fasallaa fiihi masaajidka dhexdiisa ayuu ku tukanayay aarkanna marka wuxuu tusayaa inuu qabo isaga markaa salaadaasi inay sunno tahay oo qofku markuu safar kusoo galo masaajidka inuu soo maro gurigiisa intuunan tegin ee uu markaa ku tukado masaajidka laba ragco taa marka inay sunno tahay xadiidkanna marka kacab uu sheegaya waa xadiidkii dheeraa oo yani qisadii toobadooda ku saabsana qaala xadaanaa khallaad bnu yaxya qaala xadaanaa miscarun huwa bnu kidaam alkuufiyu qaala xadaanaa muxaarib bnu dihaarin can jaabir bni cabdillaahi qaal ataytu الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebigaan u imid buu yihi wahuwa fi lmasjidi isagoo masjidka ku jiro qaala miscarun miscar waxa uu yidhi uraahu waxaan malaynayaa qaala duxan inuu yidhi uraahu waxaan malaynayaa buu yidhi qaala duxan barqa inuu yidhi faqaala waxa uu yidhi salli ragcatayni laba ragca tuko wakaana lii calayhi daynun jaabir markaa wuxuu yidhi wakaana lii waxaa ii sugnayd aniga calayhi isaga korkiisa igugu ahayd oo igugu sugnayd daynun dayn faqadaanii waa ii guday wasaadanii waana ii kordhiyey qisadii waxay ahayd nebiga jaabir markay safar ka soo wada galeenoo jaabir rati markaas dadka ka hayacni awrta ka haray oo noogay oo yacni daciif aad u taag darnaaday ayuu watay markaasaa nebiga ugu duceeyey ratigiiyo markaa yacnii yaa meeshii ka dhaqaaqay markaasuu nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi ma iga iibsanaysaa wuu ka iibsaday kadibna marka lacagtiisii inuu dib ka siiyey ku heshiiyeen madiina markuu soo galay nebiga safarkaa uu ka soo galay salaad buu galay marka masaajidkii buu aaday maxalushaadkana waa meeshaas jaabir marka isagana waa soo galay masaajidkii nebiga oo ku jiro ugu yimid markaasuu yidhi laba ragca tuko marka labadan ragco ma taxiyatulmasjid baa la dhahayaa mase salaad safarka marka laga soo galo la sunneeyo macnahaas dambaa culammadu u badan yihin waana macnaha uu bukhaari u tarjamtay marka salaadan taxiyatulmasjidna iyadaa noqonayso sunnadii safarka marka laga soo galana iyadaa u noqonayso sidaasaa ibnu rajabna uu tilmaamo ayb imaamu nawowina sidaas uu sheegay uu tilmaamo ayb waxa uu yidhi qaala nawowiyu haadihi salaatu maqsuudatun lilquduumi min asafar safarka soo gelidda mid loola qasdaayo yanwi biha salaata alquduum markuu niyeysanayana wuxuu niyeysanayaa salaatu alquduum laa annahaa taxiyatulmasjid inay tahay ma aha allatii umira daakilu biha qabla an yejlis taasoo la amray qofka masaajidka soo gala inuu tukada intaanu fadhiisanin ka hor laakiin taxsulu taxiyatu bihaa taxiyatulmasjidka iyaday ku xasilaysaa ayb watamasaka bacdu man manaca asalaata fi alawqaati almanhiyati walow kaanat daata sababin biqowlihi duxan culamada qaar baa marka waxay qabaan iyagu salaad sunna a inaan la tukanaynin awqaatu nahyiga marka waxay leeyihiin iyagaa qabsadeen xadiidkanoo duxankaas dambe ayaa waxay sheegaysaa waqtu nahyi inaan la joogin oo waqtu nahyiga nebigu inaanu tukan lahaynaa laga qaadanabiila waa iska mafhuumkaasmarkaan gaarnaanna ka hadlayna insha allahu tacala iyada baxdigeeda walaa xujata fiihi liannahaa waaqicatu caynin waa waaqicatu cayn mar uun si u dhacay ayb xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku waa isleeyahay xukunka salaadaasna waa inay sunno tahay qaala raximah اllah baabun idaa dakhala almasjida falyarkac rakcatayni baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa dakhala almasjida masjidka haddii uu soo galo falyarkac rakcatayni laba ragca ha tukado ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camri bni sulaym azuraqiy can abi qataadata asulamiy ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaal idaa dakhala axadukum midkiin haddii uu gelaayo almasjida masjidka falyarkac rakcatayni laba ragca ha tukado qabla an yajlisa intuunan fariisanin ka hor intaanu fariisanin ka hor laba ragca ha tukado labadan ragca marka waa labada ragcoo taxiyatulmasjidka lagu magacaabo waayo wax xadiidoo saxiix ah oo in magaceeda taxiyatulmasjid la yidhaah oo ku soo arooray ma leh axaadiid daciifa magacaas ku sheegaysa waa ku soo aroortay laakiin magac ahaan waa la ysaga bixin karaan ayb oo iyada da tasmiyadu wax cibaado ah kuma jirtan ayb salaadan marka waxaa weeye qofkii masaajidka soo galo inuu laba ragca tukado ayaa loo sunneeyaa intuunan fadhiisanin ka hor ayb wuxuu yidhi marka ibnu xajar meeshaan waatafaqa a'immatu alfatwaa calaa ana alamra fii dalika linnadbi a'immada fadwada waxay isku waafaqeen in labadaa ragco ay sunno tahay ibnu cabdilbarna sidaasoo kaleu sheegay ibnu rajabna sidaasoo kaleu sheegay bal ibnu rajab waxa uu yidhi wa hada alamru cala alistixbaabi duuna alwujuubi ayb cinda jamiici alculamaa'i almuctad cinda jamiici alculamaa'i almuctadi bihim ayb culammada la tirsado khilaafkooda la tirsado dhan agtooda sunnay ka tahay buu yidhi ayb wainamaa yuxkaa waxaa la sheegayaa alqowlu biwujuubihi can bacdi ahli daahir ayaa laga sheegaa ahlu daahirka marka ijmaaca daawuud daawuud adaahiri ijmaaca haddii uu khilaafo ma guntan maa mase ma guntan maayo mase khilaaf mashhuur ah ku jiro ayb daawuud ibnu caliyin idaahiri oo daahiriyada imaamkooda ah in badanoo culummada ka mida waxay qabaan isagoo khilaafkiisa inaan wax ijmaaca u baaba-aynin ayb oo khilaafkiisa ma tirsanayaan marka laakiin imaamu dahabi iyo a'imo badan tafsiilay gelinayeen masaa-isha yacnii qariibka ah wax ictidaad ma yeelanayo laakiin masaa- masaa-isha wejye weji yeelan kartase waxaa laga yaabaa marka in la tirsado khilaafkiisa markaayb calaa kullin marka taxiyatulmasjidku inay sunno tahay ayaa culummadu ama u badan yihiin ama ijmaacba ay tahay amarkan marka iyada fal yusallina waxaa ka sarfinaya saarif waxaa ah nebiga markii la weydiiyey ama markii uu diray mucaad sanadii u dambeysay sanadii tobnaad meelaha ama sagaalaad waxa uu yidhi fa aclimhum ana allaha farada calayhim khamsa salawaatin shan salaadoodaa la sheegay mid lixaad laguma derin ayb xadiidkaana marka sanadihii u dambeeyey u dhacay marka salaadaha waajibka waa shan wixii shantaa ka soo harana waajib ma aha ayb taasaana marka ibnu cabdilbar tamhiidka uu isagana ku qariray ayb marka waa dhici kartaa bacdi alculamaa almucaasiriin oo ku ta'asursan madhabka daahiriyada ama iyagu u arkayba daahiriyadaas yacnii qowlkooda inuu sawaab yahay u arkay waa dhici kartaa marka inay waajibiyaan taxiitulmasjidka laakiin taasi waa un shuduud ayb waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay idaa dakhala axadukum almasjida falyarkac rakcatayni qabla an yejlisa riwaayo kale waxay leedahay haddii uu rabo inuu fariisto iyounan fariisanin ilaa uu tukado laba ragco meeshaa marka ibnu rajab wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa labadan ragco qofkii inuu fariisto rabo ayaa laga rabaa amaa ninka iska taagnaanayo ma laga rabo isaga waxaa laga yaabaa marka hadduu qofku iska taagan yahay ama masaajidka uu xagga inta ka soo galay uu maraayo ee qof jaalisa uusan noqonaynin lagama rabo ibnu cumar intuu masaajidka meel ka soo galo meesha kale uga bixi jiray uu mari jiray waxbana ma tukan jirin qaar saxaabada ka midana waa yeeli jireen marka qofka maariga ah iyo qofka qaa'imka oo taagan oo dan markaas ka leh ama isdhahaya salaadiiba ama dhowdo iska taagan marka isagu markaas yacnii qalad kuma dhicin baxi kale waxaa ah baxi kale sidoo kale waxaa ah taxiyatulmasjidka iyo awqaatulkaraaha iyo masaajidka soo geliddeeda hadday ishaleelaan maxaa la yeelayaa oo maalan bacd alcasr oo kale uu tukaday ayuu masaajid soo galay ama qoraxdiioo sii dhici rabto ama qoraxdiiyo soo bixi rabtou soo galay awqaadda salaada la karaahaystay in la tukado taxiyatulmasjidka iyada see laga yeela jumhuuru culamaa'i alxadiid waxay qabaan salaada taxiyatulmasjidku maadaama ay salaad sabab ku timid ay tahay wakhti allaale wakhtigii la doono waa la tukan karaa xadiidka tilmaamaya xadiidka nahyigana oo bacdalcasr yaan la tukanin iyo bacdasubax yaan la tukanin iyo qoraxdiiyo soo baxaysa yaan la tukanin iyana waa la takhsiisinayaa oo waxaa laga soo reebaa salaaddii sabab leh ayb dariiqada fuqahada muxadisiintu saas xanafiyada iyo kuufiyiintu iyagu waxay qabaan cagsiga waxay yeelayaan kanay waxay ka dhigayaan caam axaadiidta awqaatu nahyiga tilmaamaysana waa ku khasisayaan yacnii qolo walba cumuumkii cagsi bay u aaday feerin abu xaniifa xadiidkan wuxuu ka dhigayaa caam idaa dakhala axadukum almasjida falyarkac rakcatayni caam waayuu leeyahay waxaa laga soo reeba oo aan la tukanaynin taxiyatulmasjid awqaatu lkaraaha oo casirka bacdi qofka hadduu masaajid soo galo isagoo salaad casir tukaday haddii uu masaajidka soo galo ma tukanayo waa iska jooga muxadisiinta badankoodna imaamu shaafici keyrkii sida ay qabaanna ay tahay waxa weeyaan kan tilmaamaya inaan la tukan karin wax salaada bacda asubxi iyo bacda alcasri ayay caam ka dhigayaan kanna waa salaadaha sababtalena marka waa ka soo reebayaano waa ka waa ku aakasisayaan adilo badanayna ka qaateen oo adilada ay ka qaateen waxaa ugu daahirsan nebigu markuu ka mashquulay labadii ragcee duhurka ka dambeysay sunnada ahayd ayuu bacdalcasir tukaday umu salama markii la weydiiyey nebigu ay su-aashayna wuxuu yidhi wafdiba wafdi cabdilqays ayaa iga mashquuliyey labadii duhurka ka dambeysay fa ana aqdiihimaa waa qallaynayaa buuri hadda haddii marka salaaddii sunnada ahayd la qalleeyey wakhti ka mida awqaatulkaraaha horta midii faa'itada ahayd oo qallada ahayd oo waajibka ahayd min baabi owlaawa haddii duhur uu kaa tegayood xasuusatay markaa casir tukatay kadib waa horaa ka tukanaysaa duhurkiina casir baad tukatay waxaa xasuusatay inaadan duhur tukanin sidee yeelay ma waxaa leedaha waqtulkaraaha waay ma tukanaayo maya salaad sunno ah la qalleeyey iskaba dhaaf middan waajibka ahayd ayb midda kale iyaduna waxaa min baabi owlaan waxaa kaloo iyagana lagaga qiyaasanayaa qiyaas musaawi ah salaadaha kale sunnada tii sunnada ahayd haddii waqtigaan la tukaday taxiyatulmasjid oo sunnaan waa la tukan karaa marka ayb dalaalada marka fiqiga iyo xadiidku labada waxay tilmaamayaan macnahaas waxaa kaloo baxfi kale isaguna qofka hadduu fadhiisto ma dhaafaysaayo taxiyatulmasjidku wakhtigeeduma wuxuu ku egyahay intaan la fadhiisanin oo qofka mar hadduu iska fadhiisto ma inuu istaago uu salaaddii tukado taxiyatulmasjidki miya ayaa u fiican oo ma soo qallaynayaa masamaya xadiidkii sulayk alkhatafaani markuu masaajidka soo galay nebigoo qudbaynaya waa kii yidhi qum waa iska fadhiistay qum farkac ragcatayni istaago laba ragca tuko meeshaana marka waxaa ka cad marka iyadoo isagoo fadhiistay kadib inuu keenay labadii ragco taxiyatulmasjidka marka qofka haddii la baraarujiyo waa istaagi karaa waana tukan karaa taxiyatulmasjidka aadaabta marka abwaab lmasaajid uu ku soo daray lianna aadaabta masaajidkay ka mid tahay baabu اlxadai fi اlmasjidi baabu bayaani xukmi اlxadai xadadkii qofku inay weysada ka jabto markaa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu ubaabay fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ibnu rajab waxa uu yidhi maqsuuduhu annahu yajuusu tacamudu ikhraaji اlxadai fi اlmasjidi lianna اnabiya sal l slam dakarahu walam yanha canhu yacni tarjamadan wuxuu ka wadaa qofku isagoo masaajidkii ku jiro weyse inay ka jabto inuu u qasdo wax dhiba ma laha haddaan dad uusan ku dhibaynin oo maxaa marka weysada jebi kara waxaa jebin kara inuu seexdo maadaama masaajidkii huruddo weysadii waa jebaysaan taasi marka inay bannaan tahay iyo meeshaan rabaa in u kaysan neef baaba kaa timid maalan waxba maku dembaabaysid dembi ma aha waxba dembi ma ahan taasaa marka baabka maqsuudka tarjamada marka sidaas qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maliku can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal almalaa'ikatu malaa'igta tusallii way ducaynaysaa calaa axadikum midkiin ayay u ducaynaysaa maadaama fii musallaahu inta uu yahay meesha uu ku tukaday alladii sallaa fiihi musallahaasoo uu ku tukaday dhexdiisa maa lam yuxdid hadduunan weysadu ka jebin oo wax weysada ka jebiya haddaanu la imaanin w taquulu waxay dhahaysaa allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu waxaa laga qaadanaya marka malaa'igta ducadooda way soconaysaa in allaale inta ay weysada ku dhowran tahay hadday weysada kaa jabto ducadu waa kaa istaagay marka malaa'igta laakiin dembi miya mase ma aha nebigu dembi waayo ma dhihin inay masaajid weyse kaaga dhex jabto waxba dembi marka ma aha maa lam yuxdid yadullu calaa ana alxadaa yubdilu daalika ajarkaabuu burinaya iyo ducadaas walow istamara jaalisan laakiin inaad iska sii walow qofkii haba iska sii daa'ima inuu fadhiyo wa fiihi daliilun calaa ana alxadaa fi lmasjidi ashaddu min annuqaamati lima taqadama min ana lahaa kafaara waxaa laga qaadanayaa buu yidhi marka masaajidka lagu xaakoodo iyo in lagu xadao in lagu xadataa daran dhinaca marka laga fiirina waa dhinacee yacni xagga dhibka oo waxaa dhici karta masaajidkii qofka haddii uu ku xaakoodo weysadii kama jebin kafaarana waa leedahay xaakadaas inuu duugo ama uu bannaanka uga saaro ama uu maradiisa ku xaakoodo isagoo masaajidka ku dhex jiro laakiin horaan u sheegnay masjid sidaan oo kale inaan lagu xaakoonaynin sidaanoo kale marka inaad bannaanka u bixiso ama aa maradaada ku tufto ayb macnaha marka tarjamada iyo xadiidku xukunka su waafaqayana waxay tahay inaynan dembi ahayn baabu bunyaani almasjidi baabu bayaani fadli bunyaani ilmasjidi masjidkii dhisidiisii fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ama xukunka ku soo arooray caddayntiisa in masaajidda la dhisay wa qaala abuu saciidin waxa uu yidhi kaana saqfu lmasjidi masaajidka saqafkiisu wuxuu ahaa min jariidi nakli geedtimireedka laamihiisa ayuu ka samaysnaa wa amara cumaru cumar waxa uu amrayna bibinaa'i ilmasjidi masjidkii in la dhiso wa qaala waxa uu yidhi akinna akinna annaasa dadka ka astur oo ka qari min almadari roobka ka qari yacnii roobku yacni yaanu kusoo di'in oo roobkii ka qari ayb akinna annaasa sidaas marka waa loo dabdiyey ayb waxaa kaloo riwaayo kale ay ku timid ama dabdi kaleoo sax ah waxaa isaguna uu leeyahay ayb ukinnu ukinnu annaasa macnaheedu marka waxaa weeyaan dadkii ayaan ka qarinayaa oo ka asturayaa min almadari roobkii ayb marka ukinnu marka la yidhaahdo waa waa afcala ficil rubaaci oo afcala ah baa laga keena marka iknaan ayuu noqonayaa marka masderkii ifcaal ayb sidan kalena marka akinna waa iyaduna waxaa weeyaan ficil amar ayb taa marka ukinnu waa ficil rubaaci ah oo mudaaric min aknantu shaya ayb ulaaina marka in laga haddii laga bixiyo waa isku macno xagga macnaha laakiin waa ficil amar midaan akinna ka qari annaasa dadkii min almadari roobkii ka qari wa iyaaka waxaan kaaga digayaa an tuxamira iyaaka marka waa ficlu taxdiir oo qofka muxadirka ahaa isticmaalo wa iyaaka waxaan kaaga digayaa ay uxadiruka an tuxamira inaad guduudiso ow tusafira ama aada jaallayso midabo iyo naqshado u yeesho fataftina annaasa dadka markaa aada fidnayso dadkii markaa aad fidnayso ood khushuuci ka fidnayso ayb fa tuftinu nnaasana waa la dabdiyey ayb dadkaad fidnaynaysaa ayb wa qaala anasun anas waxa uu yidhi yatabaahawna bihaa masaajidii bay isugu faanayaan uma laa yacmuruunahaa ma camirayaan ilaa qaliilan wax yar maahane ma camirayaan tacmiirkii macnawigay ka tegayaan kii xisigaabay ku dadaalayaan oo iskugu faana annaga kaa masaajid qurux iyo annaga kaa masaajid qurux ayb meelaha qaarkood waad yaabaysaa waddamadan carabta iyo yacni masjid weyninka aada la yaabto iyo sida uu u xardhan yahay iyo sida uu u qurux badan yahay iyo salaadda subax dadka tukanaya wax isleh ma aha ayb waxaa laga yaabaa salaaddii subax toban qof inay timaado toban dadkiina marka ay meeshii ka buuxaan oo meel xaafad masjidkiina uu ku yaala marka masaajidku dhismihiisu haba iska liitee haddii daaco lagu camirayo taasaa fiican ayb muhiimku marka taa asalka midaasa wa qaala bnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi latusakhrifunnahaa waad qurxinaysaan oo qurxin doontaan kamaa zakhrafat ilyahuudu waannasaara yahuud iyo nasaaro siday macaabidooda u qurxiyeen oo kale ayb yacnii tanna waa uga dayan doontaan w yahuud iyo nasaaraad uga dayan doontaan dad dhan oo waxaa jira marka aada ugu shaqaysto oo zakhrafada masaajidda aada u bartay wax ku qoridda iyo xardhidda iyo laambado aad qaali ah oo laga yaabo muslimiin badan inay masaajid u dhistaba keligood la gelinayo marka nalada sidaas oo kale ayb macalushaahidkii marka masaajidda in la dhiso waa kaasa wuxuu keenay marka bukhaari axaadiidtan ee aaahaartan ayb meelaha masaajidda in laga dhisaa sunnadu ay tahayna waxaa weeyaan meelaha la degan yahay xadiidka sunanka ku sugnaa wuxuu ahaa wuxuu ahaa amara rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam an tubna almasaajidu fi dduur wa an tudayaba wa tunadafa nebigu wuxuu amray masaajidda in laga dhiso xaafadaha lana udgiyo lana nadiifiyo masaajidda marka meelaha la degan yahay laga dhisaa meelaan la degenayn masaajid in laga dhisa sunno ma aha waiyaaka an tuxamira aw tusafirana wuxuu ka wadaa marka wax khushuuci tagsiinayo ayuu diidayaa cumar in masaajidii laga sameeyo qoraxda dadka ha ka celiyo ha ka celiyo ha ka celiyo roobkana ha ka celiyo laakiin duruuf imaan kartaa jirto waxyaaba caarid abaa imaan karo ayb waxyaabaha caaridka maalan waxaa ka mid a meeshu haday aad u qabow badan tahay masaajidii marka in lagu xiro tadfiya iyo waxyaabo kulayliyo oo dadkii tukanaya yani kulayl yani u keeno way noqonaysaa maxaa yeele waxaa laga yaabaa qabowga hadduu ku bato khushuucii inuu tagaba muxuu tukadaa qofkii hadduu qarqarayo isaga dhanba ayb wa bilcagsi iyadana hadduu kulaylku aad u daran yahay in wax kulaylkii marka qaboojiye iyo waxaa markaa masaajidda in lagu xiro ama la keeno mak ma ahan yacni tan la diiday ma aha waxa la diiday waxaa wey wax qofka khushuuca ka tegsiina oo xardhid iyo wax qorqorid iyo yacni muuno aad in loo muuneeyo qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahima bni sacdin qaala xadaanii abi can saalix bni kaysaan qaala xadaanaa naaficun ana cabdallaahi ahbarahu ana almasjida masaajidka kaana calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama waqtigii rasuulka wuxuu ahaa mabniyan mid la dhisay bilabini buluketi laga sameeyey ayb ama dhagax leban a laga sameeyey ayb wa saqfuhu masaajidka saanqaafkiisuna wuxuu ahaa aljariida ayuu ahaa laamaha timirta ayb wa camaduhu tiirarkiisana khashaba nakle ayuu ahaa geetimireedka alwaaxeeda falam yazid fiihi abuu bakrin abuu bakar kuma derin shay-an waxba kuma derin ayb meesha marka wasaqfuhu muxuu idiin dhigay aljariida muu dabdiimas aljariidu mubtada iyo khabaru ka dhigaa markaas wasaqfuhu aljariidu kaanadii marka waa ka baxayna wasaqfuhu saanqaafkiisana aljariidu waaye wa camaduhuna khashabu naqle geetimireedka alwaaxiisa falam yazid fiihi abuu bakrin abuu bakar kuma darin shay-an waxba wazaada fiihi cumaru cumar wuu ziyaadiyey wa banaahu wou dhisay calaa bunyaanihi dhismihiisii ayuu dhisay fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam waqtigii rasuulka uu dhisay sidii waqtigii nebigu u dhisnaabuu dhisay billabini waljariidi ayuu ku dhisay wa acaada camadahu tiirarkiisana khashaban ayuu ku celiyey uma hayarahu cumaan ayaa bedelay fazaada fiihi waxbuu ku ziyaadiyey ziyaadatan kaiiratan ziyaado aad u fara badan wa banaa jidaarahu gidaarkiisiina waa dhisay bilxijaarati dhagax buu ka dhisay almanquushati la xardhay waalqasati iyo nuurad ayuu ku sameeyey wa jacala camadahu tiirkiisana wuxuu ka dhigay tiirarkiisa min xijaaratin dhagax manquushatin la xardhay iyaguna wa saqafahu bisaaji wa saqafahu saanqaafna wuxuu uga yeelay oo uga sameeyey bisaaji alwaax alwaax marka waaweynu hindiya iyo ka imaan jiray ayaa saajka la yidhaahdaa saqafkiina wuxuu uga dhigay meeshii laantimireed iyo uu ka ahaa wuxuu ka dhigay marka alwaax xadiidkii marka nebigii inuu masaajidii dhisay cumar abubakar wax uu ka badaco sameeyey cumar uu dhisay cumaan uu dhisay marka masaajidda dhismahooda marka waa in mubaax ay tahay amaba ay sunno tahay cumaan weliba isagu laftirkiisa marka wuxuu ta'wiilsaday xadiidka dhahaya man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan milahu fi ljanna xadiidkaasu isagu taawiilsaday masaajid dhisidaas cumuumka ku jiro ayuu wuxuu markaasi ka dhigay in masaajidda sida guryaha dadka wax leh ay u samaystaan in masaajiddiina loo sameeyo isaga laftirkiisa marka zahrafo kuma uunan samaynin intaa ka badan alwaax inuu saqafkii ka dhigay dhagax xoogaa xardhanna uu derbigii iyo tiirarkii uga dhigay bis laakiin waxay aad u badatay wakhtigii dambe aad u soo badatay ayb wuxuu yidhi uma kaana cuثmaan wاlmaalu fii zamanihi akar faxasanahu ayb bima laa yaqtadii zakrafata waa qurxiyey wax aan zakhrafa keenaynin baabu الtacaawuni fii binaaءi اlmasjidi baabu bayaani xukmi الtacaawuni isu kaalmaysasho xukunka ku soo aroora caddaynteedii buu baab yahay fii binaa'i ilmasjidi masjidka dhismihiisa laysku kaalmaysto oo laga wada shaqeeyo masaajidda dhismahooda lamaa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr maa kaana lilmushrikiina mushrikiintii uma ahaanin an yacmuruu inay camiraan masaajid allahi ilaahay masaajidiisa shaahidiina iyagoo kuwa ka marqaati kacaya ah calaa anfusihim nafahooda bilkufri uga marqaati kacayo kufri ulaa'ika kuwaadaas xabitat acmaaluhum acmaashoodii baa burtay o fi nnaari naarta dhexdeedaana hum iyagu khaaliduuna kuwo ku waaraya ay yihiin innamaa yacmuru waxaa un camiro masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa man aamana billaahi axad alla rumeeyey walyowmi alaakhiri rumeeyey wa aqaamo salaata oogay wa aata zakaata siiyey walam yakhsha aan cabsanin ilaalah allah maahan aan cid kale ka cabsanin facasaa waxaa xaqiiqa ulaa'ika kuwaadaas an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan inay ahaadaan aayaddan marka wuxuu u keenay gaalku marka masaajidda ma camiro macnawiyan ma camiri karo oo qalbigiisa iimaan male xisiyanna xisiyan marka fuqahada waxay yidhaahdeen gaal hadduu yidhaahdo muslimiin masjidaan idiin dhisayaa waxay yidhahdeen in laga yeela ma aha maxaa yeelay hadhow waa ku midna sheegana waana ku gallad sheegana meeshii ay ilaahay ku caabudayeen ugu gallad sheeganaya hadhow ma yeelayaan marka waa diidayaan waxay ka hadleen marka shaqaale ma laga dhigan karaa dabcan markaan leenahay shaqaale ma laga dhigan karaa waa wixii xarameynka ka baxsan xarameynka xataa shaqaale loogama dhigan karo inuu soo gala maba ahanba ayb ee meelahan kale masaajidan kale gaal farsamada aad u yaqaano dhismaha ijaaran ku siinaya lacag masaajidkan ii dhis adiga xooggaaga iigu dhis iyo maskaxdaada ma la dhihi karaa ibnu rajab wuxuu leeyahay taas dhib ma laha maxaa yeelay muslimiintu ihaano uguma jirto marka meeshaas bal gaalkan laftirkiisaa gacantii muslimiinta wax ka rabo ayb laakiin markuu yidhi anaa idiin dhisay anaa idiin dayactiraya idinka ii jooga meeshaas marka muslimiinta ihaano ugu sugnaan karto waa lagu gallad sheeganayaa hadhow waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale marka ku sheegto waana dhici jirtay taariikhda mararka qaarkood gaalo intay lacag badan ku baxshaan masaajid la dhiso iyaguna marka bilmuqaabil ay wax kale u qaataan oo ay yidhaahdaan maalan annagaba waa dhisnaayo eeyo masaajiddii annagana kanaa-isteenii dhisa marka oo yacni waa imaan kartaa oo ninku waa xisaabtamaya isaga laftirkiisa hadduu masaajid dhiso wuxuu ku leeyahay annaga marka isjacayl iyo waxaa la rabaa iyo dadku inay wada noolaasho ayaa la rabaa marka kanaa'istiina marka hala sameeyo waa kuwa hadda ku qaylinaayo oo dhahaayo ardulxijaaz gaalo badanaa ku dhaqan ama dhulkan marka xijaaz iyo najdi jaziira alcarabiya gaalo badanaa ku nool gaaladaas waa in kiniisado ay ku cibaadaystaan loo dhiso muslimiintiiba yurub masaajidaa looga dhisaa waa ujeedaa waa loo ogolahay inay masaajidda dhisaani dad muslimiina laga yaabaa marka maangaabnimo iyo jahli darteed inay yidhaahdaan ee sax waayo caqliyani inay dhahaana laga yaabaa ma caqliyanna sax maaha sharcanna sax maaha maxaa yeele nebigu waa diiday jaziirat alcarab in kiniisad laga dhiso gaalna uu ku noolaado muslimna uu ku noolaado isla joogaan ayb oo bal wuxuu yidhi akhriju alyahuuda waannasaara riwaayana waxay leedahay wanasaara can jaziirati alcarab marka ma ma ma la yeelaayo taas qof muslimana kiniisad inuu dhisa ma ah taas marka maxaa keenay iyagu marka hadday doonaan qofka muslimkaa awalba waxaa weeyaan meel diintiisa uunan ku muuji karin oo ardi ardi markaa gaalo oo ilmihiisii laga fidnaynayo diinkiisii laga fidnaynayo inuu joogo isagayba eed iyo qalad ku tahay nacam iyo xaaraam ayb marka isagii inuu waxaa dhici kari lahaydba haddaan masaajiddaa tirada badan laga dhiseen dadku in badanoo ka midaba inaysan aadeen ama aynan yacni ku deg ama inay yacni ku noolaadaan inaysan fududaysteen baaba laga yaabaa inay dhici lahayd calaa kullin marka labadaas saa ma noqonaysa middan marka sharcigaa reebaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulcasiiz ibnu mukhtaar ayb wahuwa albasriyu mowlaa xafsata binti siriin qaala xadaanaa khaalidun ilxadaa can cikrimata qaala libnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu igu yidhi walibnihi ayb wuxuu leeyahay cikrima waa mowla bni cabbaas cikrima marka wuxuu leeyahay ibnu cabbaas wuxuu igu yidhi aniga iyo welibnihi iyo wiilkiisa caliy caliy ibnu cabdillaahi ibni cabbaas ibnu cabbaas baa aniga iyo wiilkiisa wuxuu nagu yidhi inطaliqaa ilaa abi saciidin abi saciid u taga fasmacaa min xadiidihi xadiidkiisa soo maqla oo dhegaysta faindalaqnaa waan baxnay waa tagnay faidaa huwa fii xaa'idin yuslixuhu faidaa huwa waa isaga oo fii xaa'iin beertiisa deyr ku yaallay beertiisa yacnii xaa'id iyo deyr ay lahayd waaba isaga oo yuslixuhu hagaajisanayo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninka caalimka ahe weyn ilmihiisa inuu u diri karo caalim kale inay wax ka bartaan arrinka cilmiguna arrin weyn inuu yahay ibnu cabbaas hadda waa caalim buu ahaa marka la fiiriyana abuu saciidin alkhudri isagaa ka cilmi badnaa maca daalika haddana cunugiisii iyo wuxuu u dirayaa nin kale caalim kale abuu saciid buu u diray si ay uga soo qaataan cilmi laga yaabo ibnu cabbaas uunan maqlin ayb qofka marka aniga keliya uun igu xirnaa inaad tiraahdid maaha ayb qofka marka cilmiga ha ka doonto dadka ahalka u ah ee adigana u faa'iideey waxaa dheer tahay ayb laakiin cilmigu hadduu taxasub galo iyo afkaar iyo waxaa hadduu dhex galo cilminimadii waa ka baxaya iyo ikhlaaskii wuxuu gelayaa marka waxyaabo aan loo baahnayn ninka shiikha waxaa laga yaabaa ardaykiisa hadduu ku ag arko isagoo nin kale wax ka akhrisanaya inuu dhibsadaa laga yaabo zamankan ayb sidii waxaad moodaa marka jago iyo wax layska eryanayoo kale ayb qofkan marka cilmi adna waxaa rabtaa inaad hanuunisid isaguna hanuun buu rabaa adiga kuu xayirnaan maayo marka talo waa sii kartaa waa dhihi kartaa war qofkan cilmiga aad raadinaysid aqoon uma lahan ayb ee qofkaas iyo qofkaas iyo qofkaas ka raadsa waa la dhihi karta amase in laga cabsanayo inuu baadiyeeyo waa suurtagal taasna marka qofkii baadi iyo hanuun kale kasi karo ayaa iska leh inuu dadku u sheego ee ilmo yaryaro iyagu marka cilmigii intay bara lahaayeen wax kale ku mashquulsan iyagu maaha malaha waxaa kaloo laga qaadanayaa mas'alo kale mas'aladaa kalena waxay tahay abuu saciidin alkhudri markay utagaayeen waxa uu ka shaqaysanaya beertiisa meeshaa marka waxaa laga qaadan asxaabtu inay dad shaqaysta ahaayeen oo dad gacan hoorsado inaynan ahayn qofkii marka isagoo caalima inuu shaqaysto ma diidaysa isdiidi maayaan bal waa fiican tahay ayb dadka gacmahooda uga maarmaya ibnu rajab saasuu yidhi mas'ale saddexaad oo laga qaatana waxay tahay riwaayada waxay leedahay abuu saciidin alkhudri go-iisii kore waa u yaallay meeluu dhigtay hal mare ayuu ku shaqaysanaya marka ila waxbuu hagaajinaya maanta dhan go iyo masjid sidii kale dhinac buu dhigtay macawistiisii unbuu watay marka go-yo hoose waa shaqaysanaya markay u soo galeen cilmi baan rabnaa ay dhaheen go-iisiibuu soo qaatay waa labistay marka maxaa laga qaadanayaa marka xadiidka nebiga marka la sheegayo in loo labisto oo markaad shaqo iyo wax lamida ku jirta haddii lagu yimaado ihtimaam inaad siiso soo jeesato oo xadiidka nebiga u soo jeesatid sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxa uu yidhi marka faidaa huwa fii xaa'idin yuslixuhu faakhada ridaa'ahu go-iisii ayuu qaatay faxtabaa waa jilib xirtay marka go-iisii buu soo qaatay shaqadii waa ka soo jeestay uma ansha'a yuxadiunaa wuxuu gudagalay inuu noo sheekaynayo xataa ataa calaa dikri binaa'i ilmasjidi ilaa uu ka soo gaaray uu ka yimid masaajidka dhismihiisii sheekadeedii faqaala waxa uu yidhi kunaa naxmilu waxaanu ahayn inaan qaadayno labinatan labinatan masaajidka markaan dhisaynay dhagax dhagax ayaan u qaadaynay hal hal dhagaxa nin walba soo qaadaya abuu saciidin alkhudri dagaalkii beder axud saddexiy toban jir buu ahaa masaajidka dhismihiisana waa ka horreysay uxud saa ogsoontihiin uxud sanadii labaaday dhacday masaajidkana sanadii koowaad waa la dhisay saddex iyo toban marka marka uu jiro masaajidka dhismihiisa toban jir meelahaasu ahaayb markaa kala googoyso kusuurta isku dardarto toban jir meelahaasu noqo toban jirna howl dhismo dadka lama qayb qaatay sida la ogsoon yahay ee marka sideebuu hadalkan ku yidhi marka abuu saciidin alkhudri mar labaad baa masjidka la dhisay waqtigii khaybar xilligii khaybar ee nebigu uu ka soo laabtay ayuu masaajidkii dhismihii dib ugu celiyey markaas labaad ee khaybar ayayna ahayd markaan abuu saciidin alkhudri ou la dhisaayo nin weyn buu un ahaa markaas ayb khaybar sanadkay dhacday sanadii toddobaaday dhacday sanadii toddobaaday ahayd khaybar marka xudaybiyii ka dambeysay saddexiyo toban jir hadda wuxuud ahaa oo sanadii labaad ahayd toddobaad marka shan sano ugu darna siddeed toban jir waa nin weyn waxaana ku tusaaya khaybar inay ahayd kadib qisadan abuu hurayra wuxuu riwaayaadka qaar ay sheegayen inuu isagu laftirkiisa joogay oo wax ka dhisay abuu hurayrana goorma u islaamay bacda khaybar sanadii khaybar meeshaan marka ishkaalkaas jawaabtiisii marka waa taas wa cammaarun cammaarna wuxuu labinatayni labinatayni ayuu qaadayey cammaar ibnu yaasirna laba laba dhagax buu ayuu u qaadayey fara'aahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa arkay fayanfudu turaaba ciiddii ayuu jafaayey canhu xaggiisa ayuu ka jafaayey rasuulka sal ll slam wayaquulu wuxuu dhahayey wayx cammaar alla cammaar naxariistiisa taqtuluhu alfi'atu albaaqiyatu taqtuluhu waxaad dili doonto alfi'atu albaaqiyatu kooxda gardarsatay gardaran yadcuuhum ila aljannati jannaduu ugu yeerayaa wayadcuunahu ila annaar naarta iyaguna ugu yeerayaan qaala waxau yidhi yaquulu cammaarun cammaar wuxuu dhahayey acuudu billaahi min alfitan ilaahay baan fitno ka magan galay wax uu u qoraayo sidaan si ka duwan ma jiro taqtuluhu alfi'atu albaaqiyatu yadcuuhum ila aljanna taqtuluhu alfi'atu albaaqiya qolo uusan u qoraynin ma jirtaan meeshaan marka yeeri meeshaan acaada adamiira calaa gayri madkuurin waalmuraadu qatalatuhu ayaa loo jeedaa kamaa habata min wajhin aakhara taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yadcuuhum ilaa aakhirihi riwaayadan marka taqtuluhu alfi'atu albaaqiya riwaayo kala waa meeshaan maaha riwaayadeedi wasayaأti اtanbiihu calayhi wasayaأti الtanbiihu calayhi baraarujinteedana waa imaan doontaa fain qiila haddii layidhaha kaana qatluhu bisifiin buu ahaa wahuwa maca caliyin wاladiina qataluuhu maca mucaawiyata ayay ahayn wa kaana macahu jamacaة min aلصaxaaba ayaa mucaawiya la jirtay fakayfa yajuusu calayhim say ugu bannaan tahay marka iyaga adducaau ila الnaar mucaawiya rag saxaabaa la socdeen saxaabada maa dadka naar ugu yeerayaan qaar ka mida ishkaal weyn waay faljawaabu annahum kaanuu daanniina annahum yadcuuna ila aljanna jawaabtu waxay tahay iyagu waxay u malaynayeen inay janno ugu yeerayeen wahum mujtahiduuna waxayna ahaayeen dad ahlu ijtihaad ah laa lowma calayhim marka wax eeda ma laha fi itibaaci dunuurihim ijtihaadkoodaas inay ku camal falaan dad eed ku leh ma aha maxaa yeelay asxaab ijtihaad xaq u leh waay mas'aladuna si waa ula muuqa kartaa hadday gafaanna hal ajar hadday sawaabka helaanna laba laakiin nin jaahila sidaasoo kale ma dhihi karaa maya ninka jaahilkaa shaqo uusan lahayn hadduu galo ee uu ijtihaado amase uu dhiig ku daadiyo ama markaa maal uu ku xalaalaysto ama farji naageed uu ku xalaalaysto ama uu wax ku kharibo oo hadhowna uu yidhaahdo anigu waa ijtihaaday ijtihaadkii baa iga qaldamay ma soconayso hadduu saxmana waa dembiile hadduu khaldamana waa dembiile xataa haddii uu sax sheego waa dembiile maxaa yeelay diinta lama rabo ramyatun bikayri raamin ma la rabo mararka qaar shiishka qofka waa iskaga aadayaan moogtahay qofaan aqoonin baa wax tuuraayo shiishkiiba ula aadayaan marka diinku kabdhood oo kale ma aha wax layska tuurtuurto oo haddii la seegana nasiibkaa ay tahay haddii la asiibana nasiibkeed ay tahay ma aha wax weyn wuxuu yidhi marka ayb falmuraadu biducaa'i ila aljannana jannou idinkugu yeeraa macnaheeduna waxa ay tahay ilaa sababihaa sababteeda wa huwa daacatu limaam imaamka daacadiisa wakadalika kaana camaar yadcuuhum ilaa daacati caliyin buu ugu yeerayey wahuwa alimaamu alwaajibu aacati idaaka wa kaanuu hum iyaguna waxay ahayn yadcuuna ilaa khilaafi daalika igu yeerayeen laakinahum macduuruuna lita'wiili aladii dahara lahum laakiin waa macduuriin meeshaan marka laba in la fahmaa u baahan cali imaam waa ahaa waa sax imaamnimadana markii hore maba lagu haysaninba oo mucaawiya marna isagu ma uunan dhihin anaa uga xaqle imaamnimada laakiin waxa arrinku uu ka bilowday waxay ahayd jeyshka cali waxaa ku jira dadkii cuhmaan dilay isagiina ma soo qaba karo imaam marka xoog leba maba ahma haddii nimankaas uunan ka soo dhex bixi karin jeyshkiisii si cuhmaan dhiiggiisa loo loo yacnii loogu qisaaso haddaanu sidaas yeeli karin naa dadka daalimiinta uunan soo qaba karin de haddowna marka dad kaley dilayaan wax kaley samaynayaan imaamkiina awood uma laha inuu soo qabto marka taas waxay arkeen marka arrintaa inaynan daaco keenaynin marka ee isagu marka ma fadli badan yahay iyo maya ma laysku haysanin arrintaa iyadaan masalada horta in la fahmo waa daruuri masalo labaad in la fahmana waa daruuri dagaalka muxuu ahaa dagaalkii cali iyo mucaawiye ay dagaalameen muxuu ahaa isagu dagaal fidna miyuu ahaa mase dagaal wuxuu ahaa xaq ah marka dagaalku inuu dagaal fidna ahay saxaabad u badan yihiin in badanoo saxaabada ka mida waa ka fadhiisteen fidna ahaanayna uga fadhiisteen koow daaniyan midda labaad calina waa ka qoomameeye mucaawiyana waa ka qoomameeye haalitan nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi ina bnii haada sayidun xasan buu sheegaya waa sayid wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan waa sayid ilaahayna wuxuu islaax ku dhex dhigi doonaa isaga sababtiisa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiin ah xasanna marka maxaa lagu ammaanay dagaalkuu joojiyey haddii marka dagaalku uu xaq ahaan lahaa xasan laguma ammaaneyn joojintiisa ila dagaalka joojintiisa iyo wadidiisa labadaba layskuma ammaani kara laba wax cadsi isku awaata ninkii joojiyey ee xasan ahbaa la ammaanay marka waditaankiisu marka inuus xaq ahayna kasoo baxaysasaxaabadii laakiin maxay ku noqonayaan yaa labadooda xaqa u dhowaa mas'alo kale waa iyada cali baa xaqa u dhowaa laakiin nin kastoo xaq leh inuu dagaalamo inay u bannaan tahay ma aha ibnu taymiya saasuu yidhahdaa nin walbaa oo xaq leh in dagaalku u bannaan yahay ma aha cali marka isaga xaq waa lahaa iyo dadkiisa atbaacdiisa laakiin dagaalku xal ma ahayn saxaabada waxay dhihi jireen aayaddan ayaa naga maqnaatay ama fahamkeedu markaas uunan noo soo xaadirsamin ay dhaheen intii dagaalka gashay wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahum laba koox oo mu'miniina hadday dagaalamaan horta heshiisiiya layidhi dagaalku goormu imaana markay qola diiddo yaa lala dagaalama laakiin waxaa meeshii ka baxay cali xaqa wou lahaa laakiin inuu baaqi kasta ama qof kastoo gar daranna in dagaal lagu bilaabo sax ma aha oo marka hore horta waa in loo bandhigo oo yacni shubhada uu haysto la zuuliyo heshiis la aado halka la maro markaas kadib haddii uu diidaa dagaalka marka uu noqona walidaalika khawaarijta cali intuunan la dagaalamin ka hor xujaduu ku oogay daduu u diray la soo hadlo waa lala soo hadlay dagaalkana kuma bilaabin cali iyaga iyagiibaa waxay bilaabeen wixii dhinacooda soo mara ama waddadooda mara inay dilaan markaas kabacdi buu cali la dagaalamay layskuma khilaafin dagaalkooda meeshaasna marka waa meel aad u daran masaa'il daran khatiir ah waaye ee uu aad u baraarujiyey ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunna uu ku baraarujiye waaye waxaa laga yaabaa ibnu xajar iyo haddaad sharxiisa akhrisato si duuduuba inuu u sheego laakiin yacnii dagaalku mulaa waxyaaba fara badan buu lahaa marka kownuhu cali uu xaqa u dhowaa macnaheedu maaha in dagaalku uu fiicnaa marka oo waxaa fiicnaan lahayd inuunan dagaalamin oo markaa iyagu markaa islaax u diro dad iyo ergey wax u diro aayaddaani sheegayso in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu walidaalika fuqahadu waxay dawineen dad buqaada hadday jiraan oo imaam muslimiintu leeyihiin ku baxo inta aan dagaal lala gelin horta in waxa ay tabanayeen la warsado mufaawado loo furo hadday diidaan aan hore lagala dagaalamin ilaa iyagu ay dad muslimiina ka dilaan markay dhiig galaan ayaa dagaalkooda la bilaabaa markaa meeshaa marka taqtuluhu alfi'atu albaaqiya riwaayo kala iskale amaa mowdicaan meeshaan waxaa iyadu ku jirto wayxa camaar yadcuuhum ila aljanna wa yadcuunahu ila annaar riwaayada marka ibnu xajarka laftirkiisa uu ku sharxaayo taas inay taad moodaan haddaad sharxa si fiican u fiirisaan damiirkan yadcuuhum meeshii loo celi lahayo maanta dhan ka warramayaan idan marka maxaa dareemaya riwaayada marka taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yacni mid riwaayadaa ma sharxayo hadda ibnu xajar ee wuxuu sharxayaa riwaayada ay ka maqan tahay taqtuluhu alfi'atu albaaqiya walidaalika marka yadcuuhum xaggee u noqonayaa buu isku kallifaa wuxuu leeyahay riwaayada kalaa sharxayso taqtuluhu alfi'atu albaaqiya fi'adaasuu u noqonayaa marka yadcuuhum humta fi'adaasay u noqonaya haddii xadiidka ugu jirto maba isku kallifeen maclushaahidka hadda waxay tahay masaajidkii in laga wada lagala laga wada qayb qaatay oo la wada dhisay lagu tacaawunay dhismihiisa marka taasaa marka laga qaadanaya meesha xadiidku waxaa kaloo tusayaa qofka haddii loo sheego fitan in fitnada ilaahay laga magangeli karo camaar waxaa loo sheegay in dad gar daran ay dili doonaan isaga ka gar daran markaa markaasuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min alfitan cuhmaan markii la yidhi waa lagu dili doonaa oo dad gar daran baa ku dili doona isaguna wuxuu yidhi wallahu lmustacaan fidnadii marka ilahay in laga kaalmo weydiisa iyo ilaahay laga magan galo inaynan intaynan imaaninba axaadiid marka tilmaamayso fidnada yaan ilaahay laga magangelin sax ma aha bal culammadu waxay yidhahdeen inahu baatilun xadiidkan marka mucaawiye marka loo sheego oo la yidhaaha seed yeelay xadiidka camaar taqtuluhu alfi'atu albaaqiya markaasuu mucaawiye wuxuu dhihi jiray qolada iga soo horjeeda waayo u dhihi jiray sababtoo ah iyagaa keeneen goobta dagaalka ninkii soo geliyeya aad dilay ninkii dagaalka soo geliyaa dilay buu dhihi jiray markii cali loo sheegana sidaasuu leeyahay ka waran wuxuu dhihi jiray haddii sidaa la yidhaha idan xamsana nebigaa dilay waayuu yidhi marka ile isagaa keenay dagaalka uxuday moogta isagan saasuu marka u dhihi jiray cali radia allaahu canhu baabu listicaanati binnajaari wsunnaaci fii acwaadi اlmimbari wاlmasjidi ayb baabu bayaani xukmi اlisticaanati kaalmaysashada xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay binnajaari mid loqora ah la kaalmaysto wasunnaaci iyo kuwa sancadaha yaqaano fii acwaadi اlmimbari mimbarka alwaaxyadiisa looxaantiisa lagu kaalmaysto wاlmasjidi iyo masaajidka n qof farsame yaqaano faryaamaah in la kaalmaysto mimbarkii sameeyo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulcasiiz can abi xaasimin can sahlin qaal bacata rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama ila imra'ati nebiga haweeney ayuu u cid diray an murii ghulaamaki addoonkaaga far annajaara sancoolaha ah yacmal lii ha ii sameeyo acwaadan looxaan ajlisu calayhinna korkoodaan ku fadhiisto tarjamadii xadiidku marka waa isleeyihin xadiidkan na soo maray qaala xadaanaa khallaadun qaala xadaanaa cabdulwaaxidi bnu ayman can abiihi can jaabirin ana imra'atan haweeney qaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow alaa ajcalu laka shay-an miyaanan kuu yeelaynin wax taqcudu calayhi aa ku fadhiisatid fa ina lii ghulaaman baan leeyahay addoon najaaran sancoolo oo faryaamo ah qaala waxau yidhi inshiiti haddaad doonto fa camilat ilmimbara mimbarkii bay samaysay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man banaa masjidan masjid qofkii dhisay fadliga uu leeyahay masaajidka dhismihiisa bacdi ahlilcilmi waxay ku tiriyaan min furuudi alkifaayaat inuu yahay muslimiintii meel deganba waa inay masaajid dhisaan ay leeyihin haddaanay marka masaajidkaas dhisin waa dembaabayaan kulligii haddii qayb ka mida ay dhistana qaybtaasaa ajarka helayso inta kalena dembiga waa ka dhacaya waxa ugu horeeya marka qofka uu dad meel degan wax ugu horreeya ku fakeraan masaajid inay dhistaan inay ahaato dad muslimiina waxyaabahan marka dadkan marka muslimiintan acaajimta u badan oo shibhi lqaara alhindiya bakistaanka iyo hindiga muslimka iyo dadkan marka meelahaas degan baa aada shacayrtan u ilaaliya waxaa ugu horeeyo meesha ay degan yihiinba waxaa weeye masaajid dhisiddu aaday isugu kaalmaystaan waana ku dadaalaan aadna waa u yimaadaan masaajidda wax lagu ammaani kara waay taas ayb dadna markaa ma ictimaad kork dad korkiis yani dad un dad korkiis kor saaranna ma ahan ayb soomaalidii bannaanadaas iyo meelaha bannaankaa waxaad arkaysaa dad unbay kor saaran yihiin iyagii marka inay wax dhisaan waa yar tahay meelo meelo waa iska jiraan laakiin iskuma habaysna ayagu masaajid nacaybka ma aha dad isku habaysan ma aha saa darteed marka dad kale korsaar ku yihiin mana mana fiicna sidaas oo kale ayb qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan wa huwa yaxya bnu sulaymaan aljucfiyu ayb naziilu misra qaala xadaanii bnu wahbin qaala akhbaranii camrun huwa bnu اlxaari almisriyu ana bukayran xadaahu ana caasima bna cumar ana caasima bna cumara bni qataadata xadaahu anahu samica cubayd allahi alkhawlaaniy anahu samica cuثmaana bna cafaan yaquulu cinda qowli nnaasi cusmaan u dhahayuu maqlay markay dadku yidhaahdeen agteeda fiihi isaga shanigiisa xiina markay isaga shanigiisa wax ka yidhaahdeen oo masaajidkii markuu aad u dhisay waxoogaa qurxiyay bay waxay yidhaahdeen way ku qabsadeen marka saxaabadii qaarkood xiina banaa markuu dhisay masjid arasuuli sala allahu calayh waali wasalam inakum akartum waxau yidhi idinku waad igu badiseen eebba wainii samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam anigana nebigan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo man banaa masjidan masjid qofkii dhiso qaala bukayrun xasibtu waxaan malaynayaa annahu qaala inuu yidhi yabtagii bihi wajha allah ilaahay wejigiisa xaal uu raadinayo bana allaahu lahu ilaahay wuxuu u dhisaa isaga midlahu kaasoo kale filjannati uu jannada uga dhisaa meeshaa uu dhisay oo kale jannada ilaahay kaasoo kaleu jannada uga dhisaa midliyadan marka dhul janno ku yaala iyo dhul adduunye ku yaala iska heli maayaan laakiin waa un macnaha in lasoo dhoweeyey guri baa ilaahay jannada uga dhisaa ajir badan baa marka ku jira xadiidkanna waa mutawaatir marka cusmaan wuxuu leeyahay aniga xadiidkan baa igu kallifay inaan masaajidka weyneeyo oon dhiso dayac tiro waxaa kaloo laga qaadanaya masjidku hadduu dumo xataa ninkii haddana dib u dhiso waa nin dhisay un masaajidkii na man banaa lilaahi beytan unbuu ka mid yahay ayuu soo gelayaa qofkii nisbo ku yeeshana sidoo kale un weeyaan yabtagii bihi wajhallaahi baa laakiin la yidhi qofku inuu ilaahay wejigiisa faanfaan iyo ninkii hebel ahay waxbau dhisa adna dhis iyo oo faanfaan un iska ah maya ibnuljawsi waxa uu yidhi man kataba ismahu cala almasjidi alladii yabniihi kaana baciidan min alikhlaas ibnuljawsi waxau yidhi ninkii masaajid dhiso magaciisa ku qora ikhlaas waa ka fogyahay qofkaasmarka haddii masaajid uu dhiso magaciisa aan ku qorana iska taga sidaas uu yidhi ibnuljawsi raximahullah marka calaa kullin ikhlaasku waa shay qalbi ku jiro ilaahay uu dhaalacanayo waa marka qofka inuu ikhlaaska ku dadaalo ayaa laga rabaa marka dhagaxda manquushada ana waay waxa ay saxaabadu ku kahdeen ama cusmaan ay kala hadleen waxay ahayd dhagaxda la xardhay ee dhagaxa asalkiisu ma ahayn alimaamu lbaqawi sidaas saasuu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan yaakudu wuxuu qabanayaa binusuuli nabli binusuuli nabli gamuunka afkiisa ayuu qabanayaa idaa mara fi lmasjidi masjidka haddii uu dhex maraayo masaajidkii haddii uu marayo gamuunna oo wato leeb leebka afkiisa ayuu qabanayaan si qof uunan u mudin qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan qaala qultu licamrin asamicta jaabira bna cabdillaahi ma maqashay yaquulu isagoo dhahaya mara rajulun nin ayaa soo maray filmasjidi masjidka wa macahu sihaamun isagoo leebab wato faqaala lahu rasuulu llahi sal slam nebigu waxau ku yidhi amsik binisaalihaa war afkeeda qabo afkeeda qabo sidaabaa marka jaabir camr bnu dinaar baan sidaa ku dhahay jaabiroo sidaa dhahaya ma maqashay marka wuu maqlay isagoo sidaa dhahaya meeshaa marka faa'idatun feeri qaala bnu baqaal xadiidu jaabir laa yadharu fiihi isnaad lianna sufyaan lam yaqul ina camran qaala lahu nacam xadiidkan inaga nacam nooma qorno mogta ma maqashay jaabiroo sidaa dhahaya bisun baa noo taala qaala waxauu yidhi walaakin dakarahu lbukhaariyu fii gayri kitaabi salaa wazaada fii aakhirihi faqaala nacam meel kaleo xadiidka bukhaari ku wariyey markaasuu jaabir faqaala nacam fabaana biqowlihi nacam meeshaa marka waxaa ku caddaaday isnaadulxadiidi baa caddaaday qultu hada mabniyun cala almadhabi almarjuuxi fi ishtiraadi qowli shaykhi nacam idaa qaala lahu lqaari'u maala xadaka fulaanu والmdhب الراaجiح اladي عalayhi أkثar المحaqiقiin وminhm الbukخاaرiyu أna ذlika laa يشhtarط bal يكتfى bسkuuت الشhayk إida kana mتayaqظا وعalى hada faاlإsناad fي xadiiثi jaabiri ظاahiru nacamtaas waxaa qaba buu leeyahay culimada qaar baa waxay qabaan qiraa'a cala shaykh marka la samaynayo sheekhu waa inuu nacam nacam yidhaahdo madhab marjuuxa waaye laakiin isagu marka iyagu waa dhihi karaan madhabka marjuuxa waxa qabo meesha kaleu ku cadyahay laakiin madhabka raajixa waa maxay jaabir baa sidaa sidaa isagoo dhahaya ma maqashay hadduu iska aamuso waa maqlay sukuudku saasuu keena ayb waxaa uu yidhi marka ibnu xajar wafi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan ishaaratun ilaa tacdiimi qaliili اdami wa kaiirihi xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa buu yidhi dhiigga kiisa yar iyo kiisa badanba inuu weyn yahay dhiig inuu culus yahay dhiig qof xorma leh dhiiggiisu inuu wax culus uu yahay ama ha yaraado ama ha badnaado maxaa yeelay ninkan leebkiisa afka ku qaba marka afka ka qaba marka la leeyahay maxaa la diidaya qof inuu duro qof markuu durona dhiig yar buu ka keenaya dhiiggaas yarkaabaa marka la diiday mid badan marka maxaa malaynaya aada u daran ibnu cumar radia allaahu canhu baa waxaa lagu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi mujaahid inuu ahayn u malaynaya ayaa wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaa ibnu cumarow qowl kooban oon xifdiyo oo cilmiga oo dhan lagu soo koobay oon waxba uga tegin cilmiga dhan jumlo yar igu soo koobay ibnu cumar markaasuu wuxuu yidhi jumlo laguma koobi karo cilmiga dhan laakiin haddii aad awoodi kartid inaad ilaahay la kulanto adoon dhabarkana dhiig muslim ku sidanin calooshana maal muslim aadan ku ridin labadaas haddaa ilaahay hortiisa kula kulmi karto taas ku dadaal saxaabigii marka wixii la weydiiyey farax badnaa intaas ugu soo kooday marka shanigu dhiigu waa culus yahay dadka sideedaba waxa khuseeyo dhiig iyo maalkooda wax aad u culus waay marka dhiigoodana ha layska nabadgeliyo maalkoodana hala nabadgeliyo cirdigooda ha layska dhaafo wixii kalood ilaahay kula kulanto cafis waxaa weeyaan qofku waa u badan tahay inuu helo laakiin kuwayaalkan cafis iyagu inaanu helinay u badan tahay walidaalika marka la leeya nin muslima qof kas u dilay towba ma laha mas'alo fudud maaha masaladaa iyadaa ibnulqayim madaariju saalikiinka labada qowl buu keenay qowlka dhahayo male iyo waa leeyahay baxi dheer ka bacdi labadii qowl markuu keenay wuxuu yidhi siru lmas'ala mas'aladaa sirteeda waxay ku qotontaa buu yidhi qofka markuu qof dilo saddex qayb oo dembi a buu galay ilaahay dembi buu ka galay qofkii uu dilayna dembi buu ka galay oo dilka uu kula mubaasharay ehelkii uu wax ka dilayna dembi buu ka galay naagtii dembi buu ka galay uu qaba ilmihii yareeraa agoontaa dembi buu ka galay wuxuu yidhi marka xaqa alle dhegdheg badan ma laha ilaahay waa iska waa iska cafis badan yahay dadkii isaga oo wax ka dilayna waxaa laga yaabaa in biyo iyo wax lamida ay ka qaataan ama iska cafiyaan laakiin qofka aan la ogeyn inuu wax cafiyeyna aan waxna cafinin lana ogeyn inuu cafi doono waa ninkii xanuunka la taabsiiyey isaga qofkii xanuunka la taabsiiyey ama xabadda lagu dhuftay ama tooreeda lagu dhuftay qofkaas isaga weeyaan qofka aan la ogeyn hadhow inuu cafin doono inuuna cafin doono sirulmas'ala meeshaas waa yiriyaa-ug marka kaa walidaalika go-aan kama gaarin ibnulqayim meeshaas uga tegay waa shani marka aada u daran wata'kiidu xurmati lmuslim waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa buu yidhi qofka muslimkaa xurmadiisu inay adag tahay wa jawaasu idkhaali silaaxi almasjid hubka in masaajid la soo gelin karo inay bannaan tahay ayb taana inay bannaan tahay marka khilaaf baa tan laftirkeeda ku jiro haddii marka duruuf keenaysaa aynan jirin inaan la soo gelin saasa wanaagsan haddii duruuf keenaysa markaa aanay jirin shay walbaan afqabashadiisu bixasabihi haddaad tiraa qori xabadaan raacinaya ammaankan furaya aftan laakiin ka qabanay hafka yani intay xagga kale gacantaada kasii dhexbaxday qofkiina dilaysaa soo maha taas iyadoo waxay leedahay afqabasho kale afqabashadeeda marka ammaanka u xir ama waxaan marka wax dilaayo rasaastaa kaa bixi siyaabahaas marka in la yaabo shay walbaa marka bixasabihi weeyaan baabu lmuruuri fi lmasjidi baabu bayaani xukmi lmuruuri maridii xukunkeeda caddayntiisiibuu ubaab yahay filmasjidi masaajidka dhexdiisa la maro ma la mari karaa masaajidda meel la maro ma la mari karaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa abu burdata bnu cabdillaahi qaala samictu abaa burdata can abiihi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal man mara qofkii mara fii shayin wax shay dhexdii oo min masaajidina masaajideenna ah aw aswaaqina ama suuqyadeenna binablin gamuun la soo maro ama leeb falya'kud calaa nisaalihaa afkeeda ha qabto laa yacqir younan ku dhaawicin bikafihi gacantiisa musliman qof muslim ayaana ku dhaawicin gacantiisa yousan qof muslima ku dhaawicin ayb argagax in la geliyaana waa khatar iyada laftirkeeda baabu shicri fi lmasjidi baabu bayaani xukmi shicri shicirkii xukunkiisa cadayntiisii buu baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu shicro masaajidkii marka in lagu gabyo gabaygu ibnu imaamu shaafici markii la weydiiyey wuxuu yidhi ashicru kalaamun ayb faxasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiixun shicirka kiisa fiicanna waa fiican yaha kiisa xunna waa xun yaha waa hadal sidaa darteed marka shicirka bannaan waa midka laga hadlaa marka masaajid dhexdiisa ma lagu samayn karaa ayb haddii marka duruuf keentaa ay jirto ama wax maslaxa uu taxqiijinaya ha laakiin wax maslaxa haddaanu taxqiijinaynin kana masaajidka ka gabya midkana ka gabya kaana ka gabyo dadkii tukanaya ay ku tashwiishaan ma la ogola taas ile qur-aankii baa la diiday kor in loo isugu qaadqaado xataa laakiin aslan iyadoon waxna lagu dhibaynin maslaxana uu taxqiijinayo ma lagu gabyi karaa masaajidka dhexdiisa qaala xadaanaa abulyamaan alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamsata can izuhriyi qaal akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf annahu samica xasana bna haabit alansaariya ayuu maqlay yastashhidu isagoo markhaati qabsanaya abaa hurayrata abuu hurayra anshuduka allaaha ilaahay baan kugu dhaariyeye hal samicta anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ma maqashay yaquulu isagoo dhahayo yaa xasaanu xasaanow ajib can rasuuli illahi sal l salam nebiga xaggiisa ka jawaab gaaladan u jawaab adoo nebigii marka xaggiisa ka jawaabaya allaahuma ayidhu ilaahu xooji biruuxi ilqudus jibriil ku xooji qaala abuu hurayrata nacam buu yidhi waan maqlay marka masaajidkii inuu ku gebyi jiray cumar baa mar fiiriyey isagoo gabay samaynaya markaasu wuxuu yidhi waxaan ku gebyi jiray masaajidkan iyadoo uu joogo qof adiga kaa khayr badan marka waa inay bannaan tahay waa haddii marka maslaxa uu taxqiijinaya dhibna aanu ku sugnayn wuxuu yidhi wakaayatuhu an yakuuna saciidun arsala qisata almuruuri uma samica bacda dalika istishhaada xasaan liabi hurayrata wahuwa almaqsuudu liannahu almarfuucu wahuwa mawsuulun bilaa taradudin jibriil baa markaa ku xoojinaya buu yidhi marka haddaan la daa'imaynin wax dhiba ma lahan laakiin daa'imidiisa wax shaqo laga dhigto oo yacnii loo soo wakti samaysto iyo siyaabahaas iyo iyadu may wajumhuuru alculamaa'i calaa jawaazi inshaadi ilmubaaxi gabayga bannaan filmasaajidi in lagu tirin karo ay bannaan tahay qabaan ayb waxamala bacduhum xadiida camr bni shucayb calaa inshaadi ashcaari iljaahiliyati ayb xadiidka marka camr bni shucayb ee dhahaya nahaa rasuulu lahi sal l slam can tanaashudi alashcaari fi lmasaajidi isnaadkiisuna waa saxiix waxaa lagu xambaarayaa ashcaartii jaahiliga oo wax hadda laga faa'iidaysanaya aanay jirin yaa kaas lagu xambaarayaa kanna wixii markaa shicir diinta marka asal ku leh baabu asxaabi alxiraabi fi lmasjidi baabu baabu ayb bayaani asxaabi alxiraabi fi lmasjidi warmaha dadkoodii dadkii warmaha sitay ee warmaha ku ciyaarayey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisana ku sitay yuu u baab yahay baabkan ayb qisadooda caddaynteeda qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin can saalixin can ibni shihaabi qaal ahbaranii curwat bnu zubayr ana caaishata qaalat ra'aytu rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan arkay yowman maalin calaa baabi xujratii qolkayga albaabkiisa waalxabashatu xabashadana yalcabuuna fi lmasjidi masjidka ay ku ciyaarayaan gurigayga yani albaabkiisaan ku arkay nebiga iyadoo xabashaduna ay masjidkii ku cayaarayaan wa rasuulu llahi sal l slam rasuulkana yasturunii uu i asturayo biridaa'ihi go-iisa uu igu asturayo iyadana marka waa fiirsanaysa siday u ciyaarayaan isagana marka go-iisa ayuu ku asturaayay ilaa markay meel fuusho oo qofku derbi ka dheer oo kale uu sidaa wax uga fiirinayo waxaa laga yaabaa in wax ka muuq muuqan karaan marka says waxu uga muuqanin buu marka go-i nebiga ku dadaya anduruu ilaa lacibihim aan fiirinayo marka dheeshooda ciyaartooda xadiidkan marka waxay ahayd maalin ciid ah sida uu keeni doono ciiday ahayd darafkaas marka ficilkan darafka uu ku dhexdhacay oo yowmulciidku waa mafhuum uu leeyahay mafhuum ayuu leeyahay mafhuum uu leeyahay waxaa laga wadaa ciyaartan oo kale waxaa la ogolyahay maalintaas ciidda ah masaajidka dhexdiisa ee xadiidkan in loo daliishado sideeda masaajidda in lagu ciyaaro waa iska bannaan tahay maya maalin ciiday ahayd oo maalmaha kale ka duwan waxaa kaloo laga qaatay xadiidkan bacdu ahlilcilmi ay ka qaateen masaajidda in lagu samayn karo shiish ama yacnii kabdhow iyo lagu samayn karo laakiin maxalkeedu waa waa goorma haddaan dad lagu dhibaynin oo dad markaasi masaajidka ku tukanaayo iyo ayna inay ku dhibtoodaan aan laga cabsanaynin ama cibaadadii aynan mashquulinaynin marka qaarkood culamada qaarkood waxay leeyihin waqtiyada masaajidka la xero oo kale haddii inta masaajidkii waqtigii la xiraya inta la xero dad gudihiisu marka ay shiish iyo ku sameeyaan laa ba'sa mararka qaarkeed waxyaabahaas marka tamarunka ama tababarka u noqon karo hadhow marka jihaadkii iyo faa'iide markaa u noqon karo oo dadku ay ku samayn karaan laa ba'sa ayb ibnu rajab taasna waa yihi yasturunii biridaa'ihi yadullu wuxuu yidhi ibnu xajar yadullu calaa ana dalika kaana bacda nusuuli اlxijaab wayadullu calaa jawaazi nadari اlmar'ati ila rajul waxaa kaloo laga qaadanayaa naagtu inay nin fiirin karto haddaan fidno iyo wax kale aanay jirin bimujarad marka wejigiisa ay feeriso dembi ma aha wa ajaaba bacdu man manaca dadkii diidayoo ma bannaana fiirintaa yidhi waxay ku jawaabeen bianna caaishata kaanat iddaaka sagiiratan caaisha waa yareed markaa wa fiihi nadarun limaa dakarna waaba nebigiiba asturaaya waddacaa bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen an naskha bay sheegteen waa la nasakhay qisadaano waxaa lagu naskhaa faacmiyaawaani antuma cali baa marka ibnu maktuuma usoo galay markaasuu wuxuu yidhi nabiga ka xijaabta markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah in dhoolo waa nooma jeedo markaasuu yidhi afacamyaawaani antuma alastuma tubsiraani idinku in dhoolayaal maa tihiin wa huwa xadiidun mukhtalafun fii sixatihi waa xadiid sixadiisa laysku khilaafsan yahay bal inuu daciif yahayna loo badan yahay dacfi uu ku jira imaam axmed iyo ay daciifiyeen zaada ibraahimu bnu lmundir waxa uu ku daray uu yidhi xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab can curwata can caaishata qaalat ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan arkaya waalxabashatu xabashaduna yalcabuuna bixiraabihim ee warmahooda ay ku ciyaarayaan markaas iyagoo marka qaabay ugu ciyaaraanay si tuurtuuraan marka iyay yaqaaneen marka taasay ay ku samaynayeen maalin ciid bayna ahayd markaas wallacibu bilxiraabi buu yidhi laysa laciban mujaradan bal fiihi tadriibu shujcaani calaa mawaaqici alxuruubi walisticdaadi lilcaduwi dheel iska mujarada ma aha bal waxaa ku sugan dadka geesiyaalka inay ku tababartaan meelaha dagaalka walisticdaadi lilcaduwi iyo cadowgiio loo diyaargaroobo wa qaala almuhallab almasjidu mowduucun liamri jamaacati lmuslimiin baa loo sameeyey famaa kaana min alacmaali acmaasha wixii ah yajmacu manfacata addiini wixii acmaal ah oo kulminaya manfacada diinta ayb ayb wa ahlihi iyo dadkiisaba jaaza fiihi waa ku bannaan tahay ayb wa fi lxadiidi jawaazu nadari ila lahwi lmubaax dheeldheel wax dheel ahoo bannaan in la fiirsan karo wa fiihi xusnu khuluqihi sala allahu calayh waali wasalam maca ahlihi xadiidka waxaa ku jirta ehelkiisa nebigu inuu u dabeecad fiicnaa ayb wa karamu mucaasharatihi baa xadiidka ku sugan mucaasharada ehelkiisa la dhaqankooda wanaaggeeda wa fadlu caaishata ayaa ku sugan wa cadiimu maxallihaa cindahu iyo booskeeda weynaantiisa nebiga agtiisa ay ka joogto wa sayaأtii baqiyatu اlkalaami calaa fawaa'idihi fii kitaabi ciidayni in sha allah wabilahi towfiiq sal allah sal ala nabina mxamed wala ali w